ubaxa dalka waa koox dhallinyaro ah oo isku xilqaamay waxbaridda dadka danyarta ah ee ku nool qaar ka mid ah kaamamka barakacayaasha ah ee degmada kaxda ah ee gobolka banaadir cabdimahad maxamed cabdiwahaab oo ah guddoomiyaha dhallinyaradan waxbara caruurta dadka barakacayaasha ah ayaa ka warbixiyey waxa ku dhaliyey shaqadan ay bulshada u hayaan wallaahi waxaa nugu lilaa dhigi kartaa maalin maalmaa ka baxaa maalin maalin maalin maalmaa ka mid ah halkan ka tegey waxaan aaday meel miyiga qalimuug agteeda habeen waxaa jiray maamo ila dardaarantay tiri dardaaranka nebiga waa fududaysateen yani waa yaraysateen waa yareer magaalaatiin cilmigii aqoontii iyo juhdigii waa nasiibaa u yeelateen marka anigu bijinkeyga u weyn waxaa waaye keliya dadkan qaxootiga iyo dadkan masaakiinta maaha ilaa reer miyiga inaan gaarno koleyba taasna allah kala tashanayna insha allah magaalada dhexdeeda dadka caseeyaha sida darjiin dadka jooga dhallinyarada joogto qaar kamid ah halkaas waa imaadaan wax ku bartaan ged jecel sida sebiyan oo kale maamooyin wax lagu baraa jiro magaalada dhexdeeda rabna inaan ka bilaabno haddana ugu joogtid banaankan wax ku qabanona soo ma fahmi marka ardadu waxaa lena jahli meel walba uu yaalo anagoo kula dagaalamayna no wax ugu weyn aan u baahana maanta aan oran karo waxaa waaye annagaad macallimiinteena maanta ma dhahayo adduunya rabnaa darajaa rabnaa mansab iyo magac iyo maalaa ka rabnaa laakiin ardada aan wax barna ina furka aan u sameyna inay helaan iskuulo waayo ardayga jahli waaye waxbarashadu waa malab afkaa u marinay waa mumuudsaday waxaa jeclaan lahay inuu ka gudbo oo u wareego iskuul uniform xirto shanta maalin wax barto caruurtan barakacayaasha ayaan haysan agab ay wax ku bartaan iyo sidoo kale goob ay wax ku bartaan taasi oo ay baahi weyn u qabaan